bismillahi raxmaan raxiim jimco wanaagsan waxaan hadda ka soo laabtay aniga iyo wafdi aan hogaaminayo booqasho dhowr maalmood aan ku tagnay dalka isutagga imaaraadka carabta waddankaas oo aan nahay waddan darisa waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo khuseeyo dana lahaa labada waddan gaar ahaan xoojinta ganacsiga iyo isu dheelitirka sidii dhaqaalaha waddanka soomaaliya iyo koodaba loo sii kobcin lahaa gaar ahaan sidii loo furi lahaa xoolaha nool ee aan u dhoofinno waddanka waddamada khaliijka iyo waxyaabaha laga soo saaro beeraheenna si waddanka loogu furo maalgashi shaqooyinna loo abuuro waxaa kaloon ka wada hadalnay inaan iska kaashanno arrimaha amniga oo aan dardar gelinno inaan xogna isdhaafsanno kana wada shaqayno sidii geeskan looga suuli lahaa argagixisada dhammaan arrimahaas aan ka wada hadalnay waa arrimo bilow ah laakiin waxaan isku soo afgaranay inaan xoojinno wada shaqaynteena arrinka inta aan meesha joognay gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyey ee ku saabsanaa dekedda berbera waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee sida aad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekedaha oo ay ag taagan oo ku baxay amarka ra-iisul wasaaraha mowqifka dowladda federaalka soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la gelayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walbo ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka ansixintiisana waxaa u igman baarlamaanka sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqaya inaan soo dhoweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maalgashato waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra-iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladda uu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna ay u igmatay inay geli karaan heshiis noocaasa ilaalinta midnimada xorriyadda iyo ilaalinta ammaanada loo nalo kugu dhiibay ummadda soomaaliyeed waa waajibka koowaad oo na saaran waana muhiim haddii aan nahay madaxda qaranka inaan ilaalinno ammaanaday ummadda soomaaliyeed noo dhiibatay madaxnimadu waxay tahay inaad shacabka soomaaliyeed soo hor istaagto aad u sheegto waxa jira marka ay jiraan arrin ay ka murugoodaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed annagu waxaan u dhaarannay idinka inaad idin difaacno waxaan idin ballan qaadayaa inaad idinka idin difaacayno qof walboo soomaaliyeed laakiin waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo midnimada iyo xorriyadda ummadda soomaaliyeed qof walboo soomaaliyeed waxaa laga rabaa inuu qaybtiisa qaato qof walboo soomaaliyeed waxaa la rabaa inuu soo istaago dowladnimadii soomaaliyeed way soo laabatay meel fiican ayay maraysaa sidaas daraaddeed ayaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha raba inay waddankan ka ganacsadaan ama heshiisyo ka seexaan waxaan leenahay hal dariiq keliya ayaa saxa dariiq walba oo kale oo aan ahayn soo maridda hay-adaha federaalka oo loo igmaday oo ku salaysan dastuurkeenna waa dariiq aanan aqbalayn lana tiigsanayno sharciga intaas ka sokow waxaa halkan ila taagan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed maalmahan waxay ka wadeen magaalada muqdisho iyagoo isticmaalaya ciidanka xasilinta oo aan hore idinkugu sheegay oo ah ku dhowaad sagaal boqol ilaa kun oo loogu talagalay inay soo celiyaan amniga magaalada muqdisho ciidankaas xasilinta waa ciidan soomaaliyeed oo isugu jira military booliis iyo nabad sugid waxay ii sheegeen taliyaha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho inay degmo walba bilaabeen inay ka hirgeliyeen in ciidamadaas ay ka shaqeeyaan in laisku soo dhoweeyey degmo walba guddoomiyaheeda degmo walba taliyaheeda booliska degmo walba nabad sugiddeeda waxaan sidaas daraaddeed marka u sheegayaa shacabka soomaaliyeed in maalmahan laga bilaabi doono lana dardargeli doono sugidda amniga magaalada muqdisho sidaa liigu wargeliyey maanta laakiin waxay iga codsadeen taliyaha iyo guddoomiyuhu inaan shacabka la wadaago waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan ciidanka waxaan idinka codsanaynaa inaad soo dhoweysaan ciidankana waxaan leenahay idinkuna u tura shacabkiinna ahmiyadda ugu koo horreyso aan leenahay waa inaan shacabkeenna u adeegno turidda in loo turo marka waa qaybta ugu horreysa oo adeegidda shacabka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu